mashruuca damal caafimaad oo lagu daahfuray degmada Dinsoor xarumo caafimaad oo ay bulshadu baahi weyn u qabeen oo si toosa looga hirgeliyey maadaama baahiyaha caafimaadka ee bulshada ku nool deegaanka tuulooyinka u dhowdhow degmada Dinsoor ay ka jirtay daryeel caafimaad darro daahfurka ayaa waxaa ka soo qayb galay guddoomiyaha degmada Dinsoor guddoomiye ku-xigeenka degmada isku-duwaha wasaaradda caafimaadka degmada agaasimaha guud ee isbitaalka degmada iyo mas-uuliyiin kale oo si wada jir ah xarigga uga jaray daafurka ayaa waxaa si rasmi ah xarigga uga jaray guddoomiyaha degmada dinsoor cusmaan macalin cabdi in la xerig jaro ama la daahfuro shaqadii damal caafimaad degmada diinsoor ay si toos inay u bilaabanaysa inaan meeshaan ka sheegno shaqaalahoodana uu ka yahay madaxdii wasaaradda maamulka odayaashii dhaqanka dhammaantoodana ay markhaati ka yihiin ilaahay ka sukow waxaan u mahad celinayaa in allaala intii ka soo shaqaysay caqabado badan oo jira laga soo gudbay awgeed suuragelisay maanta bacda allah in wasaaradda caafimaadka dowladda koonfur galbeed qaar ka mida mas-uuliyiintii goobjooga ka ahayd daafurka ayaa u mahad celiyey wasaaradda caafimaadka ee degmada dinsoor oo hirgelisay isbitaalka loogu adeegayo bulshada haddana meebo faa'iido agaa meesha hamar leebakade shan boqol dhiigga soddon habi inta habii lagurkade oo geysa dhammaad meebona lankii caafimaadka aga dhiigga intoosa leeka gaada islaanta shalay maalin hore ee ka damboyste lama balaano inta ka geeriyooda
dhallinyaray waddanka adka lidan doortay imtixaankiinaad u guulaystay dadka lidan doortay in daawaysan la rabo dadkiina waay isku-duwaha wasaaradda caafimaadka degmada dinsoor saalax xaaji maxamed ayaa dhankiisa ka hadlay amaysiga usaan horta number one dhan kastaba kusii intaan hagalay oo disaa kabahi dadka inta dunooga lahaado oo garab goona lasiin ilaahay uga maqle lamba oo disaa kabahi marka maysan gara jeedan in horta lan kastaba si cadaalad ee horta shaqa aysan gara jeedan taankaal may jeertay lamba kontorkiis may qorantaa shaqada adana koonfada waajibaadkii walaha iyo walada shaqada kuwaayaskii qoranta lankaas kontorkishe may rajeena in email langadira marka ma isin rajeene niyo number one horta maamulka ma dhugeysiyaane lama biyajiya digniilisiye tobabar uus qalad gaala biyaaj sidaad lanka hob shaqeysa wal diray marka lama datoorsanaya boqolkiiba boqol shaqeeysan usi isinka wareejin walaagbalawsa adduun eh walaay wada shaqeyn walaay kala datoorkala shaqeeysan datoorkan may ahan wal ala walaayib oo shaq huma erlanka ka alal kow digniya siya lama digniya siya mar sidaad tanin wareejiye una wasaaradda diraan